dalka britain waxaa maanta ka bilowday tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban kadib markii dalkaasi uu noqday kii ugu horreeyey ee dunida ee ansixiyey in la bixiyo tallaalkaasi haweeney sagaashan jir ah oo lagu magacaabo margaret kenan ayaa noqotay qofkii ugu horreeyey ee la siiyo tallaalka waxaana la saadaalinayaa in ilaa afar milyan oo qof ay qaataan tallaalka ilaa dhammaadka bishan oo keliya warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil margaret kenan oo toddobaadka soo socda noqonaysa sagaashan jir ayaa noqotay qofkii ugu horreeyey ee la siiyo tallaalka covid sagaal iyo toban ee maanta ka bilowday dalka britain margaret waxay warbaahinta u sheegtay in tallaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyey lixdii iyo barkii subaxnimo ee saacadda ingiriiska ayaa la siiyey tallaalkaasi ugu horreeyey ee sideeda boqol ee kun ee tallaalka ay sameysay shirkadda viser iyo biontech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan ilaa iyo afar milyan oo tallaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn siddeetan jirka iyo qaar ka mida shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo doctor samiira xasan waa dhakhtarad soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqaysa hay-adda caafimaadka britain ee magaalada lester waxa ay iiga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah tallaalka looga bilaabay britain barnaamijkii ugu horreeyey tallaalka covid nteen oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socota wadanka ingiriiska siddeed boqoloo kun oo xabo oo tallaalada ah ayaa loo qeybiyey cusbitaalada wiigii hore oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da-doodu ay ka sarreyso siddeetan sannadood iyo shaqaalaha caafimadeed mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay waxaa aada loogu rajo wen yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aada ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan covid nteen waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan covid nteen iyo faafitaanka viruskaba haddii ay midho dhaliso barnaamijkan waxaa loo hanweynyahay mujtamacu sidiisa hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in rajo la filayay la helay diyaarna ay u yihiin qaadashada tallaalkaasi cabdiqaadir bashiir nuur waxa uu degan yahay xaafadda acton oo ku taala london waxa uu ii sheegay inuu isagu sugayo oo tallaalka horta tallaalka cusub in maanta uu bilaado aada iyo aada baan ugu faraxsanahay waa dee waa arrin aada iyo aada loo sugaayey marka in maanta uu dalka u k uu ka bilaado aniga ahaan waa ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay laakiin ta labaadoo xigta waxa weeyaan cabdiqaadir ahaan aniga ahaan waxaan doorbiday inaan dee u kaadiyey sababtoo ah gruubka labaad noqo axmed cabdilaahi oo degen xaafadda shabarisbush oo iyana ku taalla isla london ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato tallaalka adanaya waana wax aan ma arkino in muddo ah sugayna inay soo baxdo waxaan aada ugu faraxsanahay in ingiriisku noqdo waddanka ugu horreeyey oo ansixiyey in daawada ay qaataan ingiriisku waxa uu ka mid yahay wadamada uu xanuunka covid sagaal iyo toban sida aadka ah u saameeyey waxaana xanuunkani uu ku dhacay dad ka badan hal milyan toddoba boqol iyo toddoba iyo soddon kun iyo sagaal boqol iyo lixdan qof waxaa cusbitaal u galay laba boqol lix iyo labaatan kun sagaal boqol iyo labaiyo afartan qof koob iyo lixdan kun afar boqol iyo afar iyo soddon qof ayaa u dhintay tiradii ugu dambeysay ee u dhimataa waxay ahayd boqol iyo sagaal iyo siddeetan qof dowladda ingiriisku waxa ay dalbatay afartan milyan oo tallaalkan ah waxaana la siin karaa labaatan milyan oo qof iyadoo uu qofkiiba u baahan yahay laba tallaal saamaynta iyo waxtarka tallaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda